bsmi اllahi الرحmn الرaxim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعd qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى babu taأwiili qowli اllahi عza wajl faman cufya lah min akhihi shay faاtibaac bاlmacruuf waadaء ilayh bإxsaan aayaddaa tafsiirkeedii buu u baab yahay wbihi qaala اlmusanifu qaala alxaariث bnu miskiini qira'aة عlayhi waana asmac can sufyaana can camri can mujaahidi can ibni cabaasi qaala kaana fii bani israa'iila alqisaasu reer bani israa'iil dhexdooda waxaa ahaa xugunka qisaaska walam takun fiihi muddiyatu diyada xugunkeeda dhexdooda ma uunan ahayn faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru biاlxuri wاlcabdu biاlcabdi wاlunha biاlunha ayuu alla soo dejiyey marka marka reer bani yani wuxuu leeyahay reer bani israa'iil qisaas unbay qabeen diya ma qabin ayaga oo xukunka diyada dhexdooda maunan ahayn ummaddan ilaahay marka isaga wuxuu kusoo dejiyey sha'nigooda qisaastii waa leeyihiin waana aayaddan ilaa qowlihi laga gaaro faman cufiya lahu min akhiihi shay-un qofkii shay lagu cafiyey walaalkii xaggiisa shay lagu cafiyey maxaa laga qaadanaa diyada waa marka waa diyadii marka ummaddan naxariista loo naxariisteed waxaa ka mida diyana axkaamtooda waa ku jirtaa kaa marka waxaa laga rabaa faatibaacun bilmacruufi wanaag inuu ku raaco wa adaa-un ilayhi biixsaanin midka wax lagu leeyahayna inuu wanaag ku guto falcafwu cafiska an tuqbala diyatu diya in la aqbalo waayo filcamdi kaska dhexdiisa yacnii yani kaska maxaa loo leeyahay dembiga yani dilka kas lagu galay maxaa loo dhahaa midka khata-a isaga iyo shibhu camdiga qisaas maba waajibaynin awalba mar walba kaasi diyaa waajibaysa diyada marka diyada marka waxay ka furmi kartaa oo keliya marka dhinaca kale uu yaallo qisaas qisaasaa waajibtay beddelkeeda diyo waa diyo waa noqon kartaa marka wuxuu leeya camdigii in diyo lagu cafiyo watibaacun bilmacruufi yaquulu yutabacu hada kan ayaa la raacayaa bilmacruufi baa lagu raaca wa adaa-un ilayhi biixsaaninna wayu-addii haadaa midkanna waa gudanaa biixsaanin buu ku gudanaa dalika takfiifu min rabbikum waraxma in marka diyo qisaas bedel looga dhigana waa takfiif iyo fudaydin iyo naxariis xagga rabbi ka ahaatay mima kutiba calaa man kaana qablakum waa fudaydin laga fudaydinayo waxaa dadkii idinka horreeyay korkooda ahaa inamaa huwa alqisaasu walaysa diyata qisaas unbuu ahaa diyo ma ahayn wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa caliy bnu xafsin qaala ahbaranaa warqaءu can camrin can mujaahidin qaala kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxur qaala kaana banuu israa'iila reer bani israa'iil waxaa ahaa calayhim korkooda alqisaasu qisaas walaysa calayhim diyatu diya ma ahayn korkooda faanzala allahu caza wajala calayhim diyata ayuu alla yani dushooda wuxuu ku dejiyey diyo faanzala allahu caza wajala calayhim diyata fajacalahaa calaa hadihi اlumma ummaddan korkeeda ayuu yeelay takfiifan yacni si ka fudud calaa maa kaana calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda wixii ahaa ayb bacdi nusaq marka faanzala allaahu calayhi muddiya ma laha ayb marka waxaana muuqanaysa dee reer bani israa'iil bani nadiir iyo bani qurayda iyo waatay diye iyo waxbay iska kala bixin jireen oo markay dagaalamaan in diye iyo wax waajibi jirtayna waa xadiid waa kusoo marnay ayb qaala baabu lmri bilcaf marka hadday sidaa tahay marka diyada oo ummadaana ayaa laga fudeydiyey marka oo diyada reer bani israa'iil iyo midda ummadan midda ummadan inay fududahay daahirka kan saas u sheegaan ayb waxaa kaloo ummadan weliba la siiyey alcafwu biduuni maalin maal la-aanna cafis waa la samey karaa qaala baabu lmri bilcafwi can ilqisaasi amarkan lays amray qisaasta in layska cafiyo wa bihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa cabduraxmaan qaala xadaanaa cabdullaahi wa huwa bnu bakri bni cabdillaahi almusaniy can caطaa'i bni abi maymuunata wa huwa abu mucaad albasriyu hiqat rumiya bilqadar can anasin qaala utiya rasuulu llahi sal l slam nebigaa waxaa loo keenay fii qisaasin qisaas fa amara fiihi wuxuu amray qisaastaa sha'nigeeda bilcafwi amarkan marka waa amru shafaacatin laa amru qadaa'in wa xatmin waa amar oo ergeyn ah waaye amar qasaba ma aha waayo qisaasaa waajibtay nebiga ma ridi karo qofkii qisaasta isagu yeeshay ma ku inuu ku amro uu yidhaahdo qisaastii dhaaf waana amarayna kugu tahay sidaas ma loo jeedo ee macnuhu wuxuu yahay amra shafaacatin war niyow ergaan ahaye ninkaan la qisaasayaan erge ka ahaye niyow u dhaaf waa amar marka oo rifqi iyo uu ku jira iyo maahane amar oo hadda iijaab meesha ma aha wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy wabahzu bnu asadi wacfaan bnu muslim qaluu xadaanaa cabdullaahi bnu bakrin ilmusaniy qala xadaanaa caطaaءu bnu abi maymuunata walaa aclamuhu mana ogi ilaa can anas bni maalikin inuu anas ka warinaya maayo cid kale yacni ma ogi shaki baa ku jira qaala maa utiya nabiyu sal l slama nebiga loolama imaanin fii shayin shay shayga oo fiihi qisaasun qisaas ay dhexdiisa tahay ilaa amara fiihi bilcafwi cafis ayuu amraayey amarkaana marka waa amru shafaaca iyo iyou ahaaye amru xatmin wa iijaabin ma ahayn marka qisaastu hadda hal nooc oo dilka ka mid ay qisaastu ka waajibtaa waana camdiga ma dhici kartaa marka qaadiga ama ninka madaxda ah marka inuu mararka qaar yacnii inuu inuu joojiyo uu yidhaahdo cafis maya maba la cafinayo ninkii qofkas u dilo waa la dilaa cafisna maya arrintaa inuu sidaas yeelo ma ma dhici kartaa waxaa dhici kara marka bacdi ahlilcilmi marka maqaasida shareecada iyo la fiirinayo ama baabkan yacni masaalixulmursala ahaan min baab masaalixulmursala in laga fiiriyo oo uu amro qaaligu awalba khiyaaray ahayd waana dilo kartaa waxna waa qaadan kartaa khiyaar baa awalba jiray khiyaarka dhaafidda oo diyada inuu joojiyo oo uu xatmiyo dil waa yeeli karaa bay leeyihiin min baab almaslaxa haddii maalan dee dilku ou iska bato oo yacnii duruufo aad u dhib badan oo diyo isku cafintuna aynan noqonaynin radci aad u daran aynan noqon karin oo kale mararka qaar wuxuu ku socodsiinaa qisaas bis laakiin khata ninkii wax u dilo ma la qisaasi kara isaga leana waa laga gar daran yahay haddii lala qisaaso oo markaa waxay noqonaysaa dembi ninkama wax u dilay in la dilo qisaas ahaan loo disho waaba de waxaan ilaahayba ku waajibinin oo lala sameynayo ayb badanaan hadda baabka maqaasida shareecada waa muhim fahamkiisu usuululfiqhigana ma looga maarmi karo waayo usuulku waxa uu ka shaqeeyo dhan waxa waaye alfaad iyo macaanida alfaaddaas bisoo ku howlan yahay waxaa laga yaabaa bay culimmada dhahaan baab baababka ugu dambeeyo baabulqiyaas marka la joogo cillada marka laga hadlayo masaalikul cilla meeshaasaa ma ayaa maqaasidu shareeca iyo lagu fiirfiiriyaa oo ay dhacdaa in la yidhaahdo yacnii xikmadda maxay tahay arrintan cilladeedu maxay tahay halkaas baabaad ayaa maqaasidba kasoo galo usuulka walidaalika qofka usuul markuu yaqaano maaha macnaheedu inuu maqaasidu shareeca wax ka yaqaano ma aha bal maqaasidka usuulka waxaa uga badan furuucda furuucdiina mushkiladu waxay tahay waa ku kala daadsan tahay kitaabada oo waxaa laga yaabaa meeshaan inuu ku sheego xukunkan cilladiisa xikmada loo jideeyey meel kale inuu meel kale wax kale ku sheego iyadoo isku urursan ma leh wax isku aruuriya marka ciz bnu cabdisalaam kitaabkiisa alqawaacid alkubraaga iyo furuuqa uu leeyahay furuuqa uu leeyahay qaraafi furuuqa qaraafi iyo alqawaacid alkubraaga ciz bnu cabdisalaam yaa aada wax uga sheeg sheego dhinaca kalena marka waxaa sidoo kale wax gaara ka alifay oo u gaar yeelay kitaab yacni alimaamu shaatibi abu isxaaq almuwaafaqaat muwaafaqaadka marka kutubtiisa waxaa jira kitaab ka mid ah oo la yidhaha kitaabu maqaasidi shariica aada buu uga hadlaa fahamkiisuna waa daruuri aada muhim u ah isagaas marka wixiisa iyo waxyaabo kale iyo waxaa aada uga sii shaqeeyo sahlay maxamed daahir ibni caashuur sheekhan tafsiirka taxriir wa tanwiirka iskale tunisiga ah kitaab weyn oo maqaasidu shariic uu alifay kitaabkaas marka qofku haddii uu meelo badan aada u akriyo wax fiican uu ka faa'iidaa oo ku saabsan maqaasidu shariica shareecada horta axkaamtan ay jideysay maxay ka rabtaa maxay u jideysay marka taasaa marka wax weyn ka imaanaya ayb qaala marka qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yu'khadu ma la qaadayaa ma laga qaadayaa min qaatili lcamdi kaska midka wax u dilay adiyatu diya ma laga qaada idaa cafaa waliyulmaqtuuli kii la dilay weligiisa hadduu cafiyo cani ilqawadi qisaasta uu ka cafiyo diye ma laga qaadayaa qofkii wax dilay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdiraxmaan bni ashcaf wahuwa alcijliyu abu bakrin idimashqiyu qaala xadaanaa abuu mushirin qaala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu cabdillaahi bni samaacata wahuwa alcadawiyu hiqatu qala akbarana alawsaaciyu qala akbaranii yaxya wa ibnu abi kahiir qala xadaanii abu salamata qala xadaanii abu hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man qutila qofkii la dilo lahu isaga laga dila qatiilun ku la dilay fa huwa isagu midkaa wax laga dilay bikhayri nadarayni laba arrimood ama laba aragti midii u fiican buu ku jiraa uu leeyahay ima an yuqaada in la qisaaso wa ima an yufdaa iyo in la furto maxaa lagu furanaa marka bimaalin wa bihi qaala akbarana alcabaas bnu lwaliid bni mazyad qaala akbaranii abi qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaanii yaxya bnu abi kahiirin qaala xadaanii abu salamata qaala akbaranaa abu hurayrata qaala qaala الnabiyu sal ll l slam man qutila lahu qatiilun qofkii laqof laga dilay mid la dilay laga dilay fa huwa bikhayri nadarayni ima an yuqaada wa ima an yufdaa marka wax isfuranaada isaga wa isagaa laga rabaa inuu maal ka bixiyo hadday dad oo qaraabadiisa ama un muslim kale ay ka bixinayaan deyntana waa ka bixi karaan laakiin shardi waa inuu qofkaa qof towbad keenay haddii uu yahay qof bannaankaas taagan oo maalin walba qof dilaayo ciddiina ay ka bixinayso diyada ee cidda iyadaa markaas dhinac ka aba dadkaan la laaynayo oo dembi bay ka qaadayaan ayb wa bihi qaala akbaranaa axmed bnu ibraahima bni muxamadi qaala akbaranaa bnu caa-il wahuwa moxamed bnu caa-ilin dimashqiyu saduuqun rumiya bilqadar abu daawuud iyo nasaa-i baa u wariyaan qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu xamzata qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaanaa yaxya bnu abi kahiirin qaala xadaanii abu salamata ina rasuula llahi sal l slama qaala man qutila lahu qatiilun mursalun ayuu mar oo xadiidkan waa ujeedaa suuradiisu waa mursal ayb qaala baabu cafwi الnisaai can اdami haweenka cafintooda dhiigga ay wax ka cafiyaan masalada halkan uu ka rabo waxay tahay dadka dhiigga leh hadday haween ku jirto naagta hadday iyadu tiraahdo waa cafiyey aniga qofkaan waxaan ku lahay ma la qisaasayo arrintu diya unbay u wareegeysaa wbihi qala akhbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala xadaana اlwaliid can اlawsaaciyi qala xadaanii xisnun waa xisn bnu cabdiraxman bni mxsan aلtaraaqimiy aلdimashqiyu maqbulu qala xadaanii abu salamata xaa waأhbarana اlxuseyn bnu xurayhin wahuwa abu camaar qala xadaana اlwaliidu qala xadaana اlawsaaciyu qala xadaanii xisnun anahu samica aba salamata yuxadiثu can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yihi wacala almuqtatiliina kuwa isdilo yacnii dushooda waxaa ah an yanxajizuu yani an yanxajizuu inay ka joogsadaan maxay ka joogsanayaan can ilqawadi qisaasta inay ka joogsadaan alwala falwal say marka uga joogsanayaan alwala falwal kan hore kan sii kan ku xigo sidaas marka alwala falwal wain kaanat imra'atan naagba ha ahaato maxalushaahidku marka waa ka yacnii dadka isdilay ama yacnii dadkaada isdilay qof unbaa wax dilay tajawus unbaa ku jira marka kii wax laga dilay dadka wax laga dilay yacni waxaa ay leeyihiin amaba korkooda ah si fiican inay ka joogsadaan qisaasta say marka ay uga joogsanaan alawala falawal macnaha waxaa kaloo la wariyey lafdigan alowlaa falowlaa marka alowlaa falowlaa macnaheedu waxay tahay alaqraba falaqrab ninkaa la dilay sida hadba loogu dhow yahay ama loogu kala horeeyo ayaa qisaasta looga joogsanaa oo loo cafin karaa qofka wain kaanat imra'atanba ha ahaato imaamu shaafici marka isaga wuxuu leeyahay qisaastan lafteeda ayaa dhaxal ah ninkan waa la dilay dhiiggiisu wuxuu noqonayaa dhaxal marku dhaxal noqdana inta dhaxalkaas wax ku leh qof ka mida haddii uu cafiyo ninkaas waa cafisan yahay oo arrinta inta kale diyay qaadanayaan oo qisaastii marka meeshaas waa ka istaagaysaa ciddaas cafinaysa marka hadday doonto naag ha noqoto la dhihi maayo naagi dhiig shaqo kuma lahane nimanka keliya cafiskooda la yeelaa ma la dhahaayo marba hadday naagtu dhaxal dhaxalka dhiigga wax ku yeelato iyada waa cafin kartaa ayb tarjamada iyo marka xadiidkana mudaabaqadoodu sidaas way waa jiraan bacdi ahlilcilmi oo iyagu dhahaya waxa wax cafin karaa waa casabada weliba casaba binafsi nimanay noqonayaan marka bacdi ahlilcilmi oo sidaa dhahayana waa jiraan ilmaha yaryarkaa iyana maxay noqonayaan shaafici isaga wuxuu leeyahy ilmaha yaryarkaa ilaahay ka qaangaaraan oo ay doortaan in la dilo iyo in kale oo ay diyo qaataan ilaa ay ka qaangaaraan waa la sugaa oo taa laga ogaado xabsi baana lagu haynayaa gacan ku dhiiglaha markaas ninkaas ka xoog dila mas'aladana waa soo marnay marar hore baabu man qutila bixajarin ow sawtin wuxuu u baab yahay qofkii lagu dilo dhagax ow sawtin ama jeedal dhagaxu maahan marka dhagax weyn oo madaxa looga bajinaya maahane kaas waa soo marnay in wax loo qisaasaayey oo camdi maxdiya inuu ahay kaase dhagaxan wuxuu ujeedaa dhagax yar oo aan wax dilaynin ul yar oo qofkii lagu dhuftay haddii sidaa uu ku dhintana yani tarjamada qaradkeeda waxay tahay shibhu camdi ma jiraan dilku saddex nooc waay camdi iyo shibhu camdi iyo khata qur-aanku wuxuu sheegay khata'a iyo camdiga wamaa kaana limuminin an yaqtula mu'minan ilaa khaطa'an waman yaqtulu mu'minan mutacamidan shibhu camdiga sunnada nebigaa ku dartay sala allahu alayhi wasalam imaamu maalik marka shibhu camdi wax la yidhaha ma jiro isaga qabay waxa dadku ay shibhu camdi ay dhahaanna isagu camdi bay u tahay oo maxdi ah laakiin sunnaday kusoo aroortay inuu shibhu camdi uu jiro wbihi qala akhbarana hilaal bnu اlclaa bni hilaali qala xadaana saciid bnu sulaymaan qala akhbarana sulaymaan bnu kahiiri qala xadaana cmr bnu dinar can طaawusin can ibni cabaas qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam man qutila qofkii la dilo fii cimiya ogaal la-aan ogaal la-aan waxaa laga wadaa cid dishay lama yaqaan meel lagu dagaalamayaa lagu arkay meydkiisa un laga helay ayb cid markaa yacni dishay oo xaalkii lagu dilay lamaba ogaba ow amase rimiyaa isu tuur tuur laba qoloo istuuriyeynaysaa markaa yaa laga dhex helay un markaa ayb ayb takuunu baynahum dhexdooda ahaanayso bixajarin dhagax isku tuurayaan ow sawdin ama jaadal ow bicasan ama ul meeshaa marka maxaa ka baxayana xabad waxaa laga hadlayaa waa ul iyo dhagax yar iyo hadii marka intays xabadeeyaan dad ay ku dhex dhintaan ninkii xabaddaa riday haddii la yaqaano de wixii isagay fuulayaan markaasna camdiba yaysan noqonin haddii la doono camdiba yaan la dhihin laakiin diyo unbaa markaa d yacni nidaam marka diyo iyo xunbaa imaanaya waxaa hadda marka uu baabkan isaga si gaara oo u rabo waxay tahay waa shibhu camdigo ka rabaa fa caqluhu ninkaa diyadiisu caqlu khata'in kama diyadiisu waaye ayb diyatu khata u ka dhigay waman qatala camdan qofkii kas wax u dilana faqawadu yadihi gacantiisa qisaasteeda waa lasoo xiraa ay faqawadu nafsihi ay la macno tahay faman xaala qofkii kala teedo beynahu isaga iyo wa beynahu qisaasta fa calayhi lacnat ullaahi waalmalaaikati waannaasi ajmaciin ninkaa la qisaasi lahaa iyo qisaasta ninkii kala teedo lacnad korkiisa ha ahaato laa yuqbalu minhu sarfun sunno laga aqbali maayo walaa cadlun faradna laga aqbali maayo hadda wuxuu ka dhigay wixii isu tuutuur ku dhaco oo meyd marka unsaa qofkii looga meeshaas laga helo khata uu ka dhigay ayb isaga shib diyatu khata buu siiyey xadiidkan wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu macmarin qaala xadaanaa moxamed bnu kahiirin qaala xadaanaa sulaymaan bnu kahiir can camr bni dinaarin can taawuusin can ibni cabaasin yarfacuhu qaala man qutila fii cimiyatin aw rimiyatin bixajarin lagu dilay ow sawdin jeedal ow casan ama ulyar facaqluhu caqlu lkhata'i way diyadiisu waa diyadii gafka kama ah waman qatala camdan qofkii kasux u dilana fahuwa qawadun waayo waman xaala baynahu wa baynahu facalayhi lacnat ullahi walmalaa'ikati waannaasi ajmaciin laa yaqbalu allahu minhu sarfan walaa cadlaa marka ay isu tuutuur tahay waa taas waayo waxaa dhici karta qofkan markuu tuuraayo qofkan inuunan uqasdaynin qofkaas kan dhintay ninka wax ku dhuftay in bitacyiin inuunan ula qasdaynin diyadii marka diyatu khata ay saas ku noqonayna haddii laakiin oo ul ku dhuftay oo ula qasday tacyiinkii waa yaallaa yacni qasadkii tacyiinka ah waa yaallaa ficilkiina waa yaallaa keliya aaladda ayaa waxay tahay aalad aan wax dilin inta badan aaladda wax ma disho waa ul iyo wax lamida tacyiinkii waa yaallaa ficilkiina waa yaallaa kaasaa shibhu shibhu camdi la yidhaha diyadiisuna maxay noqone waatan baabun kam diyatu shibhi lcamdi waa imisa wadikru wadikru likhtilaafi calaa ayuuba sida ayuub laysugu khilaafay fi xadiidi lqasim bni rabicata fiihi wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan waa ibnu mahdi qaala xadaanaa shucbatu can ayuba asakhtiyaaniy can ilqasim bni rabiicata can cabdillaahi bni camrin can الnabiy sal l slama qaal waa mawsuul marka shucba xadiidka waa wasliye qaala wuxuu yidhi qatiilu اlkhaطa'i kama a midka lagu dilay shibhilcamdi shibhu camdiga yacni gefka ah kan lagu dilay bisawdi jeedal lagu dilay aw ilcasaa ama ul mi-at min alibil yani khata wuxuu ka yahay xagga qasadka xagga waxaan ujeedaa maadaama uunan ahayn camdi maxdiya uunan ahayn khata uso dhinacana khata uu ka yahay dhinacna camdi buu ka yahay saasuu marka shibhu camdi un u ahaaday ayb wuxuu yihi marka qatiilu lkhaطa'i shibhi اlcamdi bisawdi aw ilcasaa lagu dilay mi-atun min alibil boqol halaadoo geela waay arbacuuna afartan minhaa ka mida afartanka yacni boqolkaas fii butuunihaa awlaaduhaa caloosheeda ilmaheedaa ku jiraan ku jiraan marka shibhu camdiga diyadiisu laba dhinac waxay ka yacni dhinac waxay ka tahay muqallada waa adag tahay dhinaca ay muqalladada ka tahay waa nooca geela ee la bixinayo waa waxaa waaye nooca geela ee la bixinayaa saddex qaybood u qeybsamo waa diyadii camdiga diyadiisaa laga ayaa ayaa laga rabaa dhinacaas waa ka adag tahay afartan riman soddon afar sano yacni afar gashay iyo iyo soddon shan gashay soddon afar gal ah iyo soddon shan gal ah iyo afartan riman dhinacaas waa ka adag tahay marka dhinacna waa ka fududahayoo shibhu camdiga waxaa xambaarayo caaqilada koo saddex sanana waa la sugaa labadaasna waa waa ka fududa ayb wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu ismaaciil bn ibraahim qaala xadaanaa yunusu qaala xadaanaa xamaadu can ayuba can ilqaasim bni rabiicata ana rasuula اlah sal l slama khaطba ywma اlfatxi mursalun marka khilaafku wuxuu yahay xamaad bnu salma can ayuub waa mursal shucba can ayuubna waa musnad wa shucbatu axfadu minhu shucbaa ka xifdi badan xadiidku marka waa musnad qaala dikru اlاkhtilaafi calى khalidin اlxadaa sida la isugu khilaafay xadiidkan wabihi qaala akhbaranii yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala akhbaranaa xamaadu can khalidin yacni اlxadaaa can اlqaasim bni rabiicata can cuqbata bni awsin cuqbata bni aws asaduusiy albasriy yacquubna waa lagu magacaabaa ninkan waqiila humaa akhawaanina waa la yidhi waa saduuq can cabdillaahi waa ibhaamiyey marka cabdullaahi waa muhmal buu ka dhigo can cabdillaahi inbuu yidhi ana rasuula اllahi sal l slama qaala alaa waina qatiila alkhaطأi shibhi اlcamdi maa kana bالsawطi wاlcasaa miئat min alibili waarbacuuna fii buطuuniha wlaaduha afartan marka ilmahooda ay caloosha ugu jiraan wbihi qala akhbaranaa mxamed bnu kamilin wahuwa اlmarwasiyu hiqat qala xadaanaa hushaymu can khalidin can اlqasim bni rabiicata can cuqbata bni awsin can rajuli min asxaabi الnabiy sal l slam marka hushaym can khaalid wuxuu ka dhigay xadiidka min musnadi min musnadi rajuli mubhamin min aلصaxaaba kii horena cabdullahi bni cumar u ahaa dabcan ayou ah marka khaalid yaa ka warinayay xamaad qaala yani qaala khaطba الnabiyu sal ll slam ywma fatxi makata faqaala alaa waina qatiila اlkhaطأi اlcamdi khaطأu lcamdi waa shibhu camdiga bsawdi wاlcasaa wاlxajari miئat min alibili fiiha arbacuuna ay ku jiraan afartan haniyatan oo yani haniye ah haniya marka waxaa la yidhaha geelu marku lix sano uu galo lix markuu galo yani shantii baa u dhammaatay lixuu gale ilaa baasilin laga gaaro baasil ilaa baasili caamihaa yacni sanadkeeda yacni baasilkeeda baasil waa marka miciga oo usoo baxo baasila layidhaha baasil marka wixii ka dambeeya geela inta kale yani bintu makhaad bintu labuun xiqa jadaca haniya saasuu u soconaa ma ogtahay baasil buu gaarah baasil markuu gaaro magac kale ma leh hadduu dhaafo baasilu caamin baasilu caamayni baasilu halaathati acwaam saas u soconaa marka naa marka ilaa baasili caamihaa marka macnaa waxay tahay asbaxat baasilan wasaadat caaman ilaa marka baasil oo sanad ku darsaday yani intaa inta u dhaxayso afartan ah kulluhuna khalifatun dhammaantoodna ay yihiin kuwa marka yacni riman khalifaat ah wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaarin can ibni abi cadiyin can khaalidin haddana yaa ibnu abi cadiy riwaayadiisaa timid can khaalidin can ilqaasim can cuqbata bni awsin ana rasuula اllahi sal l slama qaal wuxuu ka dhiga isagana mursal wajhu likhtilaafka la soco qaala alaa ina qatiila alkhaطأi qatiil qatiilu الsawطi wاlcasaa qatiila الsawطi wاlcasaa alaa hooy ina qatiila اlkhaطأi midka kama a khaطأa lagu dilay qatiila asawdi waalcasaa ayaa loo jeedaaye yacnii kan jeedalka lagu dilay usha midka lagu dilay fiihi mi-atun min alibli baa ka waajibayso boqol geela muqalladatun oo la adkeeyey arbacuuna minha fii butuuniha awlaaduha wbihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa bishr bn lmufadl can khalidin اlxadaa riwaayada bishirna waa tan can ilqaasim bni rabiicata can yacquuba bni ws cuqbat bnu aws ayuu wuxuu ka dhigay yacquub ibni aws laakiin khilaaf weyn maano asaga laftiisa yacquubna waa la yihaha cuqbana waa la dhahaa baa la yidhi can rajuli min asxaabi الnabiy sal l slama asxaabigiina mubham uu ka dhigay ana rasuula اllahi sal l slam lama dakla makata ywma اlfatxi qaala alaa waina kula qatiili khaطأi اlcamdi aw shibhi اlcamdi qatiili الsawdi wاlcasaa minha arbacuuna fi buطuniha awlaaduha wbihi qala akhbarana mxamed bn cabd llah bni baziic qala xadaana yaziidu qala xadaana khalidu can ilqasim bni rabiica can yacquub bni awsin ana rajula min asxaabi الnabiy sal l slm xadaahu ana nabiya sal slama haddana marka yaziid waayo riwaayadan asna yacquub ayuu yidhi saxaabigiina wuxuuna yidhi ana rajula min asxaabi الnabiy sal l slam xadaahu saxaabigiina mubhamu ka dhigay ana nabiya sal l slam lama qadima makata caama alfatxi markuu soo galay qaala alaa waina qatiila alkhaطأi alcamdi qatiila asawdi wاlcasaa minha arbacuuna fi buطuniha awlaaduha wbihi qala akbarana mxamed bn cabdillahi bni baziic qala akbaranaa yaziidu can khalidi can ilqasim bni rabicata can yacquuba bni aws ana rajula min asxaabi الnabiy sal l slama xadaahu ana nabiya sal l slama dakla makata caama alfatxi qala alaa ina qatiila alkhaطa'i alcamdi qatiila asawdi wاlcasaa minha arbacuuna fi buطuniha awlaaduha wbihi qala akbarana mxamed bn mansuur qala xadaana sufyaan qala xadaana bnu judcaan riwaayadii khaalid waa laga soo baxay hadda caliy ibnu zayd ibni judcaan wuxuu la siman yahay khaalid anahu samicahu min alqaasim bni rabiicata can ibni cumara marka ibnu judcaan waaba caddeeyey isagana cabdullaahigii xagga ibnu cumar inuu yahay buuba sheegana qaala qaama rasuulu llahi sal l slam yowma fatxi makata calaa darajati اlkacbati kacbada jaranjaradeeda ku istaagay فxmd الlه وأثنىa عlيه وqاl alxamdu للh اldي صدqa وعdه ونsر cبdه وhزm الأحزاab وaxdه أlا إna qatiila الcmd الkhaطأ cmd الkhaطأna waa la yihaha shibhu cmdi cmd الkhaطأ intaba bsawd والcaصىa wixii lagu dilay shibhi الcmdi fiihi miئة min الإbl mغldaة minha أربcuuna khalifaة fي buطuniha أwlaaduha wbihi qala xadaثna mحamed بn msنى qala xadaثna سهل بn yusف qala xadaanaa xumaydu can ilqaasim bni rabiicata ana rasuula اllahi sal l slama qaala xumaydna marka mursal buuba ka dhigay qaala alkhaطأu shibhu اlcamdi ee weliba qolo labadan dambe meesha waxay ka saareen sowmaa cuqbat bnu aws yacquub bnu awsna waa ka saareen waa khilaaf kale isaga wuxuu yihi marka ana rasuula اlahi sal l slm qaala alkhaطأu shibhu اlcamdi yacni bاlcasaa wالsawطi miئaة min alibli minha arbacuuna fi buطuniha awlaaduha wbihi qala akbarana axmed bnu sulayman qala xadaana yaziid bnu haarun qala akbarana mxamed bnu rashid can sulaymaana bni musa can cmr bni shucaybi can abihi can jadihi ana rasuula اlahi sal l slm qaala man qutila khaطأan qofkii loo dilo fadiyatuhu miئaة min alibl diyadiisu waa boqol geela halaahuuna binta makhaadin soddon bintu makhaad bintu makhaad marka waa labagal oo nirig ah wa halaahuuna binta labuunin soddonna waa saddex gal oo nirig ah wa halaahuuna xiqatan soddonna waa qaalmo wa casharatun tobanna banii labuunin dukuurin tobanna marka waa qurbac yar oo laba yacnii labadii dhammaystee saddex gal ah labow dhammaysta saddexuu galay sidaan marka bacdi la-ima u qeybiyaan laakiin akharu ahli lcilmi diyat lkhata waxay u qeybiyaan mukhamasay ka dhigaan shan waay iyada shantana marka waxay kala noqonaysaa labaatan bintu makhaad labaatan bintu labuun labaatan ibnu labuun labaatan xiqaaq ah iyo labaatan jadaca waa mukhamasa saasaa loo kala qaybinaya ee shibhu camdiga iyo camdigana waa muhalatha saddex waay afartan riman soddon afar gal ah iyo soddon shan gal ah qaala wakana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yuqawimuhaa calaa ahli lquraa dadka magaalooyinka degan oo aan geela ayagu haysanin markaa waa u qiimeyn jiray geelaa la qiimeynayay marka manaa ama yacni taqwiim iska caadi ah labadaba waa suuragal laakiin madhabka shaafici wuxuu yahay boqolka halaad unbaa la qiimeyna inta ay dahab ama fido ama lacag inta ay geel ku noqonayso boqolka halaad inta ay joogto iyadaa la bedela wuxuu leeyahy marka afar boqol oo diinaar ayaa lagu qiimeeyey ow cadlahaa ama wax u dhigmo min alwariqi ah wa yuqawimuhaa calaa ahli libili dadka geela u saaxiibkaana waa u qiimeynaya idaa qalad hadday qaali noqoto rafaca fii qiimatihaa qiimaheeda korbaa ayuu u qaadaya waidaa haanat naqasa min qiimatiha oo ka nuqsaaminayay calaa naxwi zamani maa kaana hadba waqtiga sida uu yahay marka waxaa la qiimeynaya waaba geeliba dii dahab ama lacag iyo laga dhigo waxaa la qiimeynaya un waa un isagii ile waxa qaaliyoobaya waxa raqiisaayo waa isagii oo la qiimeeyey bacd alaahaarna haddii reer magaalka dadka aan geelay waxaas dhaqanin kun diinaaray ka dhigeen ay leeyihin kun diinaar marka wax badan afar kiilo iyo laba boqol iyo konton garaam oo dahab ah yarmaa fabalaga qiimatuhaa qiimaheeda wuxuu gaaray calaa cahdi rasuuli llahi sal ly slam waqtigii nebiga maa bayna alarbaci mi-ati diinaarin ilaa hamaani mi-ati diinaar waqtigii nebiga afar boqol ilaa sideed boqol oo diinaaru u dhexeeyey ow cadlahaa ama wax u dhigmo min alwariqi ah qaala waqadaa rasuulu llahi sal ly slam wuxuu xukumay buu yidhi ana man kaana caqluhu fi lbaqar ninka diyadiisu ay lo' tahay oo lo' keliya un dhaqdo geelba aan la helayninba wuxuu yihi calaa ahli lbaqari mi-atay baqara laba boqol oo sacad waman kaana caqluhu fi shaa'ina alfay shaatin laba kun oo ari ah ninkii ari waxaa ku xisaabtamaya waqadaa rasuulu llahi sal ly slam ana alcaqla nebigu wuxuu xukumay diyadu miiraahun inay tahay dhaxal beyna warahati lqatiili ninka la dilay warahadiisa ay dhexlayso calaa faraa'idihim hadda int siday ulahaayeen kii nis lahaa nisu qaadana kii thuluth lahaa thuluth wahaakada famaa fadala wixii soo haro falilcasabati baa iska leh waqadaa rasuulu llahi sala ly slam nebigu wuxuu xukumay an yacqila cala almar'ati haweeneyda yacni inay korkeeda ay ka diyeeyaan oo diyadeeda ay bixiyaan casabatuhaa casabadeeda man kaanuu cidday ahaadaanba naag hadday jinaayo geysato yaa jin oo jinaayaduna ay khada tahay yaa diyadeeda laga rabaa caaqiladeeda iyo casabadeeda walaa yarihuuna minhu shay-an waxna ka dhaxli maayaan ilaa maa fadala can warahatihaa wixii iyada marka warahadeeda ay soo reebta maaha ayb yacni kuwa kale kuwan waa bixinayaan mogtahay kuwa kale ee yani naag haddii diyo iyo laga siinayana edhaxli waxba ka dhaxli maayaan yacni casabada yacni caaqilada ilaa maa yani walaa yarisuuna minhu shay-an ka dhaxli maayaan ilaa maa fadala can warahatihaa wixii warahadeedii kasoo hara maahne warahada yaa laga wadaa ahlufaradka wixii ahlufaradkeeda markay qaataan ay soo reebaan dabcan dadkan marka yacni iyada caaqilada u noqonaya say u kala dhow yihiin u dhaxlaya wa in qutilad naagta haddii iyada la dilo fa caqluhaa yacni diyadeeda beyna warahatihaa dadka iyada dhexlaaya dhexdooday taallaa wahum yaqtuluuna qaatilahaa iyagaana dilanaya qaatilkeeda yani naagta maxaa gaar iyada hadda loogu xusaa wuxuu leeyay waqadaa rasuulu llahi sal ly slam an yacqila cala almar'ati casabatuhaa naagta casabadeedaa ka bixinaysa diyada ay gasho jinaayada ay geysato man kaanuu cidday ahaadaanba walaa yarisuuna minhu shay-anna waxba ka dhaxli maayaan ilaa maa fadala can warahatihaa caaqiladii lafteeda marka laga reeba ilmihii ay dhashay marka laga bixiyo caaqilada kale waalidka iyada dhalay ama bacdi alculamaa say leeyihiin iya ilmaheeda ka reeb nafteeda iyo ilmaheeda wax loogama rabo markay diyadu ay khada tahay caaqilada kal kalaa laga rabaa marka ayagaas marka laftooda waxaad moodaa marka wuxuu leeya waxay u qaadanayaan hadba siday iyada diya dhaxalkeeda u heli lahaayeen ayay u qaadanayaan yacni culayskan ay u qaadanayaan wa in qutilad haddii naagta la dilo iyada diyadii laga keenay xaggeedana see loo qeybsanaa fa caqluhaa bayna warahatihaa iyada dadka dhexlaayaa la fiirinaya dadka dhexlaayaa soo gelaya marka ninkeedi ninkeedii waa ku jiraan hadaaya marka hadday jinaayo geysatay ninkeeda wax ma ka bixinayo ma ka bixinayo ninkeeda casabo maaha caaqilana uma aha soo ma fahmi marka iyada la dilo oo diyadeeda la keenana iyada dhaxal diyadii waa la dhaxlaa dhaxalkaasu wax ka qaadanaa oo qeybtiisii ou ku lahaa wau helaa ayb isagana dhinacyo kalea laga saaray culays ninka oo caaqilada aynan aan saarnaynaa saarana moogta nafaqada yaa yaa naagtan intay nooshahay dhan yaa biilaaya ninkaa biilaaya qaraabadeeda biil lagama rabo soo maahan arrintu markay marka dil iyo naf gaartana si kalaa loo xaleeyay wahum yaqtuluuna qaatilahaa waay iyagaana dilanayo qaatilkeeda naagtaa ninkii dilay qabiilka iyo caaqilada laga warsan maayo inta dhexlaysaa ayaga aad dilanaya hada akhiruhu wallahu aclam sala allahu wasalam alaa nabiyina mxamed waali wasabi yah